Dumarka Soomaaliyeed oo halbowle u ah horumarka Soomaaliya ayaa meelaha ay kaalinta weyn ku leeyihiin waxaa ka mid ah adeegga waxbarashada, caafimaadka, iyo ganacsiga kuwaasoo lafdhabar u ah nolosha qoysas badan. Marka laga hadlayo sinnaanta waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha ayaa waalidiinta qaarkood waxay xoogga saaraan inay wiilka waxbarashadiisa awoodaan halka gabadhana lagu ceshado shaqada guriga. Qaar ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay caqabadaha ay gabdhaha kala kulmaan waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay gabadh waxbaratay.
Caqabadaha halka say timayba iyo oo maxay tiin sheega dugsi sare naqdaayan oo la guursado saasay tire caqabada oo hadda oo kabin oo yahay sidii erkor. Laakiin saas etan percent ahaan hadda saasay timaaba badan war yar hitaa dad oo gabdho way jaraa hitaa ilaa up to now intii oo dhiiri giri in baahan. intii oo maxay tiin sheega is erta aha hitaa bay ku yaabay harta oo hitaa hartiga qab hitaa intii oo kacdaadi maxay tiin sheega intii isku reeb warbarashada maadaama magaalada qaar xitaa way hayna hayna hadda ariitun warbarasho sii wadadaas intuu intuu baraha qaad yaa dhawtin intii isku reeb iska dee tan oo caqabad oo oo hadda ku heri korta dheeroona may baa gabarta hadii walac yaa naagata iyo hadii dhalla unagi oo yeelaka dhaafo waayas isaasa aan ku heri kootiba fikrad kale aaminsanaaya qaban horta aan gabdhooga sayti fikradkii og aaminsanaayaan wayba hartaba hadada guursta meelo isku fadhaw hartagaa walaayfadaaskasi dad is is eraayan oo aaminsan laakiin mustaqbalka awlaadiyo dhow iyo dhalo doona ma ku fikirin dadkaasayti laakiin ilaa abtinaa percentage five camal percent ahaan five camal hadda walaasi aaminsan gabdhooga saytin dhiirigeliin oo wiiga fadaayan aaminsanaan gabdho wayba aan baahanyihin inti dhiirigeli warbarashada intii sii wadadan oo inanku herna may haytay yihiin guur awlaado dhalaan iyo walaaca naqdaan iyo walaasayti caqabadahasayti dhanba haddana wayba horta qofta gabarta intii horta may haytay sheeda intii horta ku gohanayt horta warbarashadaas intii heersar ilaa master iyo ilaa b h t intii diiri korta horta haa horta ahmiyad weyn yeelata gabar gabro walbarashooda hadduu hoob oo yeedaad walbarata waliba shaqeeysa ee familsho marka kiigta iyo idee isku degantay shaqeeysa hoob oo oo iyada wal dhala intii oo yaalka iskool jeysatay iskoolka ku nagadan sharki lan kala ma baahan biyadan kanagas iyo ka saayan iskool shanan kanagadan meelo oo dhanka maamada kale olan kasana oo onogsi hoob fado isbuugan dhanba iskoolan seedan sharan qoraan iyada maamada wala kasaasa saas ma eh ariishay walaay buug igeeka casharka laha qora fiiriyaas taaragdee ku fiiriyaas casharka aan karinagaas waaya waliba waa maamo wal baratayo siyeeda si unugshi hadduu wala baradaayo walaanka sababku doran yeeda walaan baratay saasaa awlaadiyeen ka kontaroolaas walay adugu dambeeyan waliba rajeeya inta kusii baado doonaan